بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين maanta halkan waxaa isugu nimid anagoo ka kooban aqoon-yahano culummo dad ree hiiraan ah waxgarad ah inaan baaq u soo jeedino dadweynaha dadka ku dagaalamayo gobolka hiiraan baaqaas waxaa inoo jeedin doono sheekh yuusuf cabdulle allah xifdiye waxaan dhammaan u dardaarmaynaa in la joojiyo dhiigga ku daadanaa gobolka hiiraan iyo in ilaahay lagaga baqo subxaana wa tacaala baaqa nuxurkiisa insha allah waxaa inoo akhrin doono sheekh yuusuf cabdulle baarak allah fiih بسم الله الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد مقعي ويوسف عبد عبد الله سيدة وفضيلة الشيخ الدكتور شيخ عبد الرحمن شعمر وشاقي هل كانوا حن اسكوغو نمت إن آن باق قدرنه ولا لها إن كودا قالما قبل كهيران مانتا أو تاريخ دو إتهاي إن بشا هجريغا سنة كهجريغا بشا شوال كو يتبن كيدي كن أفر بقل أفرتني اللبو oo ku aadan ama ku beegan bisha may labaatan iyo saddexdeedii laba kun labaatan iyo kowda goobta aan fadhinno waa masaajidka masjid cibaaduraxmaan ee magaalada minneapolis gobolka minnesota baaqa ujeeddada halkaa iskugu nimid waa baaq nabadeed annagoo ah qayb ka mid ah culummada aqoon-yahanka iyo waxgaradka ka soo jeeda hiiraan ee ku nool dalka maraykanka kana duulayna waajibka inaga saaran gobolka hiiraan iyo dadkiisaba isla markaana garwaaqsan inaysan ahayn in xal lagu raadiyo daadinta dhiigga walaalaha wada dhashay waxaan waxa aan dadka walaalaha ah ee ku diriraya qaybo ka mid ah gobolka hiiraan hawada u marinaynaa qodobada soo socda kow waxaan ka tacsiyeynaynaa dhammaan dadka ku dhintay dagaalladaas inta dhaawaca ahna allah uga baryaynaa subxaanahu wa tacaala caafimaad deg deg ah waxaan xasuusinaynaa walaalaha dirirtu dhex ka dhexayso dembiga iyo khatarta daadinta dhiigga muslimka uu leeyahay nebiguna sala allahu calayh wasalam waa ka yidhi ida altaqa almuslimaani bisayfayhima falqaatilu walmaqtuulu fi nnaar haddii labada muslim ay ku kulmaan seefahooda ay kulmaan oo ay isdilaan kan wax dilay iyo midka la dilay labaduba naarta ayay ku galhayaan saddex waxaan ugu baaqaynaa walaalaha dirirtu dhex martay inay si shuruud la'aan ah u joojiyaan dagaalka xalkana lagu raadiyo wadahadal cadaalad ku salaysan wadahadal cadaalad ku salaysan afar in dhinacyada dirirtu dhex martay soo hormariyaan dadka nabadda ka shaqeeya gacmahana qabtaan kuwa colaadda wada shan in wadahadalku inta wadahadalku socdo la dhex dhigo dad ay ku wada kalsoonaan karaan oo hubiya in waanwaanta iyo diriirtu aysan isbarbar soconin lix in dadka ku hanti beelay loo gurmado gaar ahaan dadka guryahooda la gubay si degdeg ahna hoy loogu helo gurmadkana ay ka qayb qaataan dhammaan bulshada ku nool hiiraan qurba joogtooda iyo guud ahaan mujtamaca soomaaliyeed toddobo waxaan ugu baaqaynaa waxgaradka culummada iyo aqoon-yahanka reer hiiraan inay isugu tagaan xal u helidda dagaalada soo noqnoqday ee gobolka ka dhaca waxaan aad u dhiirigelinaynaa in gogol weyn oo dib u heshiisiin ah loo fidiyo dhammaan dadka reer hiiraan siddeed waxaan bogaadinaynaa dadaallada ay bixinayaan maamulka gobolka hiiraan dowlad goboleedka hirshabeelle iyo dowladda federaalka ee ku aadan joojinta colaadaha taagan waxaana ugu baaqaynaa inay ka shaqeeyaan ka hortagga colaadaha iyo sidii looga midho dhalin lahaa nabad waarta ee dhex marta walaalaha reer hiiraan sagaal waxaan kula dardaarmaynaa walaalaha reer hiiraan inay isku kaalmaystaan wanaagga oo aysan isku kaalmaysanin sharta iyo colaadda sida allah subxaana watacaala uu yidhi watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan isku kaalmaysta samafalka iyo alla kacabsiga hana isu kaalmaysanina dembiga iyo cadaawadda ugu dambayn waxaan kula dardaarmaynaa bulshada reer hiiraan inay allah uga baqaan dhiigga qofka muslimka ah waxaana xusuusinaynaa walaalaha dagaalamaya in waxa la isku hayo oo dhan aysan gaari karin dhiigga hal qof oo muslim ah siduu nebigu sal ly slam uu yidhi lazawaalu dunya ahwalu cinda allahi min qatli rajulin muslimin adduunka oo la waayo ayaa ilaahay agtiisa ka fudud qof muslim ah oo la dilo soo saarayaasha baaqa aan kor ku soo xusnay waxaa ugu horeeya fadiilatu doctor sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar oo garabkayga fadhiya aad ujeedaan sheekh xasan cabdiraxmaan sheekh oo ku xiga cumar yuusuf nuur oo geeska asaguna fadhiya sheekh cabdirashiid maxamed tuure sheekh ijaabo sheekh cabdirishijaab loo yaqaano sheekh yuusuf cabdi cabdille oo anigoo bayaanka akhrinaya ah sheekh ibraahim barre ibraahim barre culummada nala joogto ka mid ah sheekh xasan cali baar xaaji cabdiwahaab oo guure sheekh maxamed cabdulaahi sheekh ibraahim geedi sheekh ibraahim geedi oo ah imaamka masaajidkan aan fadhina maanta cismaan yuusuf xasan guure oo naga maqan laakiin hawsha nagula jira sheekh saciid cabdulaahi sheekh ibraahim geedi sheekh mukhtaar macalin daahir oo asagu naga maqan iyo sheekh maxamed xasan nuur intaas ayaa baaqan ka wada qayb qaatay diyaarintiisa iyo ka warqabkiisa sal allah wasalam calaa nabiyina maxamedin wacala aalihi wasaxbi wasalam السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله waxaan aniga hiiraan aan ku dhashay wax ku bartay ku soo barbaaray hiiraan meel aanan geedaan marin ma laha meelaan ololo ku marin ma laha meelaan maaragtay shaqo qaran oga shaqaynin ma laha sida magaalada bulaburte dhammaan gobolka waxaan ku dhashay burdhiin leh iyo abaaley dhulkaasaan ku dhashay oo wax quraan ku soo bartay dadka reer hiiraan dhammaan waa walaalo dadooda waa wadadooda dhashay waa dad nolol soo wada qaybsaday waa dad isyaqaano nin walba meesha uu degan yahay iyo degaankiisa waxaan leeyahay reer hiiraan ilaahay ha ka cabsadaan subxaana wa tacaala qofka walaalkaana sida aada naftaada u ilaalinayso u ilaali maalkiisa iyo dhiiggiisa iyo xuquuqda uu leeyahay waxaan ree hiiraan leeyahay ree hiiraan waa dad taariikh leh waa dad maaragtay isticmaalkii la soo dagaalamay gobolka waa naga badan yahay webiyaan axmar ah webi shabeelle beeruu leeyahay macaadin iyo wuxuu leeyahay wax kasta waxaan u baaqaya dadka reer hiiraan in dagaalka la joojiyo oo aan la isku gardaraysan mushkilada xudu asalkeedana in la ogaado meesha mushkilada ay ka socoto qofka daalimkaana gacanta la qabto qofka laga gardaran yahay in la dhinac istaago nebiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yihi unsur akhaaka daaliman aw madluuman walaalka hadduu gar leeyahay haddii laga gardaran yahay u hiili saxaabadu waxay yidhaahdeen waa garanay hadduu daalim hadduu madluum yahay fa kayfa nansuruhu daaliman isagoo daalim ah seen ugu hiilinaynaa waa inaad gacanta ka qabataan uu yidhi nebiga caleyh isalaatu wasalaam gacanta waa inaad ka qabataan wala ta'durunnahu cala alxaqi adraa walaalka hadduu yahay waa inaad hadal adag ku tidraahdaa gacan waa inaad oga reebtaa hadduu dadka dulminayo hadduu dadku maaragtay xoolahoodii qaadanayo hadduu maaragtay ku xadgudbayo saasaa laisku jeclaanaya saasaa waa lagu noqonayaa waana naga badan yahay gobolka hiiraan waa inaan gobollada kale la tartannaa shucuubtan waa isku taariikh wax badanay isla soo joogeen wax badanay maaragtay isla noolaayeen wax badan ayaa wax ka dhexeeyeen marka waxaan leenahay dagaalka hala joojiyo iyo dhiigga daadanayo waana mahadsantiin ilahay waxaan ka baryaa gobolka hiiraan inuu ka dhigo gobol horumara oo ka baxa jaahilnimada iyo isbanaysiga dadka walaalaha dhiigooda waa mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa xasan macalin cabdiraxmaan oo ku magac dheer xasan kara dhammaan dadka reer hiiraan waxaan u soo gudbinay baaqakan hortanada lagu akhriyey wixii tafaasiil ahna waxaa ku daray sheekh annaga sheekh cabdiraxmaan kelmad kasta oo la yidhaahdo waxay turjumaysaa ama tilmaamaysaa dhibaatada soomaaliya oo dhan dhibaatadii soddonka sano soo haysay in ay ku soo aruurtay hadda inta badan gobolka hiiraan oo maalin walba iyo bil walba waxaan u malaynayaa culummada tanu waa markii saddexaad ama afraad oo isu timaaddo ay baaqakan soo saarto marka dhibaatada hiiraan soomaaliya dagaalkii qabiilka iyo isbarakacinta waxaad moodaa inuu ka soo yaraanhayo gobollada inteeda badan laakiin hiiraan oo inta gobollada kale ka dhaxaysa in ka badan ay ka dhaxaysay dad sharaf iyo magac iyo diin iyo dadnimo lagu ogaa hoggaankii soomaaliya inta badan hiiraan ka yimaadeen maanta in ay dhibaatadii soomaaliya hiiraan ku harto haddii aan nahay ree hiiraan waana dhibaysaa waa bar madow oo nagu taalla qof kasta oo ree hiiraana markii idaacadaha iyo websaadyada laga yidhaahdo dagaalkaasaa hiiraan ka dhacay ceeb ku taalla wey marka walaalayaal waxaan idin xusuusinaynaa diinta islaamku in ay muxuu ahaa ay xarimtay in la bannaysto qofka islaamka ah dhiiggiisa iyo maalkiisa iyo cirdigiisaba marka dhibaatadii dhacdayna cid ka faa'iiday dad la dilo iyo dad la barakiciyo cid ka faa'iiday lama hayo marka waxaan ku baaqaynaa mar labaad mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba dhiigga ree hiiraan waa qaali waana aad buu muhiim u yahay dhiigga ha la joojiyo dhibaatada yaan la isku kaalmaynin qabaa'ilku waa intaasoo sano intaasoo qarni baa la wada deganaa waana la wada deganaanhayaa dhibaato ha dhacdo dad ha dhammaado dad ka guurahaya hiiraan oo meel kale u guurahaya ma jiro waa la isu dhan yahay marka dhibaato iyo colaad iyo isnacayb intaad ku wada joogi lahaydeen nabad iyo isjacayl iyo iswalaalaysi ku wada deganaada muxuu ahaa gobolkiinu waxaa la sheegay gobolku inuu yahay gobol barwaaqo ah gobol xadaari ah gobol gobollada kale ka horeeyey ama muxuu ahaa federaalismka maalan ama dadka inta dad oo kala duwan oo hiiraan wada degan gobol ay wada degto ma jiro gobollada inteeda badan dad isku dad aha degan laakiin taana hiiraan sharaf bay u ahayd magaca bay u ahayd bar lagu yaqaano oo lagu tilmaamo oo uu gobollada kale oga sharaf badan yahay ayay ahayd marka tii ha ku reebina bar madow iyo ceeb ha oga tegina marka waxaan idin leenahay nabadda ha loo dhowaado dagaalka ha la joojiyo walaalaha hadba qoladii gardaran si wada jira ha loo qabto qoladii laga gardaran yahayna ha la kaalmeeyo marka ree hiiraanow magaciinni iyo sharaftiinni iyo jiritaankiinni soo ceshada nabad iyo walaalnimona ku wada noolaada